halkani waa v o a washington galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa magaalada town washington
waa galabnimo sabti ah bisha januwarina waa koob iyo soddon sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika idaacadayada galabnimo waxaa si wada jir ah halkan idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
haddee waxaa isaga afartan iyo sideed casho uu ka dhaqaajin la'yahay xukuumadda ee ama hortaagan haddii barashar uu jirane barasharkaasi cidda ku haysa inay ka qaado oo isaga uu noqdo nin wixii uu keensado beri cayn xumaatay ninkeedaa iskalaha la yidhi loo daayo maalintii isaga la ansixiyey ee la siiyey codka kalsoonida ra-iisal wasaarenimo iyo maanta waa afartan iyo sideed sidaa awgeed waa markii labaad hadba intuu idaacadda yimaado ra-iisal wasaaruhu ku dhawaaqayo golihiisa isla markaana uu odhanahayo wakhti hadlaysiiyo waa jeexjeexiyo waa ka mixo kuwaasina waa qaar ka mida xildhibaanada baarlamaanka oo ka hadlaya cod maanta ay u qaadeen toban cisho oo dheeri ah oo uu codsaday ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid in la siiyo si uu usoo dhammaystiro
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii hambalyada iyo heesaha qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
baarlamaanka soomaaliya ayaa goordhoweed cod aqlabiyad ah ku ogolaaday in muddo toban cisho ah loo kordhiyo muddadii uu ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid kusoo dhammaystirayo golihiisa wasiirada codayntan ayaa ka dambeysay dood maanta uu yeesho baarlamaanka kadib markii uu khudbad u jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo isagu hortegay golaha shacabka goordhoweyd ayaa soo gabagabowday codayntaasi waxaana ogolaaday muddo kordhinta boqol soddon iyo sagaal xildhibaan halka afartan iyo toddoba xildhibaanna ay diideen iyadoo afar kalena ay ka aamuseen wasiirka difaaca ee dalka ukrain ayaa sheegay in shan iyo toban askari ay ku dhinteen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay bariga dalka ukrain wasiirkaas difaaca ee dalka ukrain ayaa sidoo kale sheegay in askarta dhaawacantay ay gaadhayaan ilaa soddon askari kadib dagaallo dhex maray ciidamada dowladda iyo kooxaha mucaaradka ah ee uu ruush ku taageero mas-uuliyiinta dalka ukrain ayaa sidoo kale sheegay in ay dhinteen ilaa toddoba qof oo rayd ah kadib markii la duqeeyey magaaladan goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada ukrain iyo kooxaha mucaaradka ahi ay isdhaafsadeen madaafiic kala duwan mucaaradka ayaa iyagu sheegay jimcihii inay isku hareereeyeen goobaha dowladda ee ku yaala maga magaalada debeltisvi isla markaana ay la wareegeen magaalo kale oo u dhow mana jiraan warar madax bannaan oo arrintaas xaqiijinaya
wadaxaajoodka lagula jira ururka daacish ee la isku dayaya in lagu badbaadiyo nolosha warfidiyeen reer jabaan ah iyo duuliyo u dhasha dalka urdun ayaa maanta oo sabti ah sida u muuqata meel adag maraysa laba maalmood ayaa laga soo wareegay xilliga ay mintidiintu dalbadeen in lasii daayo maxbuus reer ciraaq ah oo markaasi urdun ku xiran wasiirka arrimaha dibadda ee jabaan yosuhide nakayama ayaa jimcihii shalay sheegay isaga oo ku sugan magaalada camaan ee dalka urdun inuu aad u adkaaday horumarkii laga sameeyey sii deynta duuliyaha macaad al kasaabeh iyo wariye genji goto kooxda is ayaa ku hanjabtay inay dili doonaan kasaasbe haddii urdun gabaldhicii khamiista aysan sii deynin sajida al rashaawi oo dalka ciraaq u dhalatay mis rashaawi ayaa dil ku xukuman markaasi kaalintii ay ku lahayd qaraxyo bambaano oo dad ay ku dhinteen kuwaasoo dalkaasi urdun ka dhacay sanadkii labadii kun iyo shanta dalka urdun ayaa sheegay inuu sii deynayo mis rashaawi marka ay ogaadaan in duuliyahoodii uu nool yahay oo keliya dalkaasi ayaa sheegay inaanu weli wax caddeyn ah ka haynin kooxda duuliyaha afduubka u haysata dadka ku nool dalalka urdun iyo jabaan ayaa jimcihii waddooyinka isugu soo baxay iyagoo ku baaqaaya in ragga la haysto la sii daayo kumanaan ka tirsan shiicada ku nool dalka bakistan ayaa maanta ka dhigay dalkaas isu soo baxyo waaweyn kadib weerarkii lagu qaaday masaajid ku yaala gobolka sind xilli lagu jiray salaadii jimcaha waxaana goobtaas ku geeriyooday ilaa siddeed iyo konton qof iyada oo ay dhaawacyo soo gaadheen ilaa konton kale magaalada shikarbur oo ahayd goobta qaraxu ka dhacay ayaa kumanaan ka mid a shiicada laga tirada badan yahay ay ka qayb galeen aaska loo sameeyey dadka qaraxaas ku dhintay sidoo kalena waxaa aaskan ka qayb galay dad kale oo aan shiico ahayn qaraxa ayaa ka dhacay magaalada shikarbur oo qiyaastii afar boqol iyo toddobaatan kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada karachi galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta hortegay baarlamaanka soomaaliya isaga oo ka codsaday in toban casho oo dheeri ah loogu daro si uu u soo dhammaystiro xukuumaddiisa baarlamaanka soomaaliya ayaa cod u qaaday dalabka ra-iisul wasaaraha waxaana baarlamaanku cod aqlabiyad ah ku oggolaaday in muddo toban casho ah loo kordhiyo ra-iisul wasaaraha haddaba kadib codayntaas ayaa falastiin axmed iimaan oo barbarkayga midig fadhida waxa ay waraysatay xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan fadheeye oo ka mid ah xildhibaanada diidanaa in muddada loo kordhiyo ra-iisul wasaaraha waxaana ugu horreyn ay weydiisay bal wixii maanta ka dhacay baarlamaanka iyo sida uu u arko
wallaahi sabab wax le ma ahan wax la sababeeyana ma ahayn wax waxay ahayd inqilaab ah oo dee tugtug meeshaada jooga oo aan dalku u baahnayn oo dawladdu u baahnayn oo nidaamka dawliga u baahnayn arrintaas oo afartan iyo toddoba cisho maalintii la ansixiyey ra-iisul wasaaraha laga joogo lagana sugayo soddox soddon cisho inuu kusoo dhamaystiro xukuumad qaran kabacdina intuu dhamaystiri waayo oo waa qoray oo jeexjeexe ou yiri afar iyo toban cisho hala iigu daro markii labaadna maanta ou yimid taasi waxay aan u arkaynaa ama ay tahay in ayan geedi socodka dowladnimada iyo nidaamka dawliga iyo sidii ra-iisul wasaaraha laga filayey midna inayan meesha joogin in ay tahay hud ka guur oo qanjo u guur marka oo macnaheedu yahay in aan marnaba aan wax ayan hagaagayn loona ogolayn asna inuu wax sameeyo cidda wax la samaynaysana inay wax ka biisa mahana ayaan la hagaajinayn laakiin xildhibaan madaxda sare oo dawladda sida golaha baarlamaan guddoonka baarlamaanka xildhibaan laakiin haddii prime ministerka ama ra-iisul wasaarihii uu idinka codsaday toban maalmood oo dheer ah tobankii maalmoodna la diido laftirkeeda oo dowladdiina uu soo dhisan xukuumaddiina ay halkaasi ku dhacdo soo dibudhac kale iyo dhibaato kale kuma aha dadka soomaaliyeed iyo dalkaba kuma ahan afartan iyo toddoba cishuu marayaa waankureeb faro maalintii isaga la ansixiyey ee la siiyey codka kalsoonida ra-iisul wasaarenimo iyo maanta waa afartan iyo sideed sidaa awgeed waa markii labaad hadba intuu idaacadda yimaado ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqayo golihiisa isla markaana au odhanahayo wakti halaysiiyo waa jeexjeexiyo waa ka mido taasi waxa weeye hididiilo xumada muuqanaysa ee ummadda aan anfacayn dalkana anfacayn tobanka maanta la siiyo afartan iyo toddobadii maxay ku maxay kaga fiican tahay maxay siyaadinaysaa maxay keenaysaa shalay afartan iyo afar iyo toban cishuu dalbaday afar iyo tobankii shalay bay ku ekayd wax au haya ma jidho marka taasi waxay noqonaysaa in ayan noqonayn wax natiijo leh waxa ka soo baxaya meesha oo ay tahay dadka wax lagu jahwareerinahayo birina waxaanu sugaynaa labaatan cisho oo hor leh haddii ilaha idin marka muxuu ku sheegay tobankaasi cisho ra-iisul wasaaruhu inuu kusoo qaban doono oo adinku baarlamaan ahaan aad ka sugaysaan hadda
wax uu ku qabanahayo iyo wuxuu ku hagaajinayo midna nooma sheegin waa yimi toban cisho oo aan rabadu yidhi inaan miisaaniyad iyo waxyaalo kale iyo uu ka hadlay buu sheegay laakiin wax dawli ah iyo nidaam dawli ah oo la yidhaahdo arrintaa waa lagu sababayn karaa qoraal ma leh ajandaha kuma jirin sida uu ku yimid baaba waxay ahayd baarlamaanka gudihiisa si sharciga ka baxsan taasna mas-uuliyaddeeda waxaa qaaday guddoonka baarlamaanka oo ah in uu yahay waax kamida waaxa fulinta ee aan ahayn speaker of parliament lianna ajandaha inta aan loo codayn oo ajandaha aan la ansixin yuu guddoonku xaq u leeyahay wixii uu rabo yimaado inuu ku daro laakiin ajandaha haddii baarlamaanka loo qaybiyo oo la akriyo oo guddoonku soo fadhiisto oo uu sheego ajanduhu in intaa ka kooban yahay waa la ansixiyaa markaa la ansixiyo kabacdi wax kale laguma dari karo tanbihii markaanu ansixinay oo ay ahayd kalsoonisiinta xukuumadda yuu guddoonku wuxuu yidhi ra-iisal wasaarihii baa in loo fadhiya oo codsi wata taasna waa out of procedure wax ah wax maamulka dawligana ku wanaagsan maha kan baarlamaanka iyo hagidda habsami u socodka hogaanka baarlamaankana wax ku hagaagsan maaha markii dambe siduu codka u qaadayna si waafaqsan nidaamka codqaadida iyo asambihii midna ma aysan ahayn marka adinka hadda xildhibaan ahaan marka hore tiro badan oo idinka midihi waa ay diidanaayeen kordhinta laakiin codka markii la qaadayna waa u codayseen kudladihiinii kasoo horjeeda oo xukuumadda hadda dagaalka kula jira cusub soo uma muuqataan inaad sii kala jabaysaan
walaal anigu ma ma arko oo wuxuu waa toban cisho kolle loo codeeyey laakiin waxaa la yihi ka gardaaleen qofba meel bay iska tustaa taas waxaan u arkahayaa inay tahay qofka shaksiyadiisa wax ku xiran laakiin dawlad xukuumad la ansixin mayn laakiin waa kuu sheegay oo khiyaanadii guddoonka baarlamaanku sameeyey ee codbixinta uu ku sameeyey iyo procesurkii uu ku furmay baarlamaanku la rabanay inuu baarlamaanka ku hago oo meesha ka baxay ayaa keentay khiyaanada noocaana waxaana ka dambeeyey guddoon kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan fadheeye oo ka mid a xildhibaanada diidanaa in muddada loo kordhiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisay falastiin axmed iimaan ayuu isagoo muqdisho ku sugan u warramayey sidoo kale falastiin axmed iimaan ayaa dhinaca kalena waxa ay la xidhiidhay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada oggolaa in muddo toban casho ah loo kordhiyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid waxayna ka waraystay aragtidiisa ku aadan muddo kordhintan
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha falastiin tobanka casho ra-iisul wasaaruhu uu soo codsaday baarlamaankana maanta ay uga codeeyeen wax dhibaato ah horta mushkilad weyn baarlamaanka hadda uu u arkayo ama ummadda soomaaliyeed xilligan fili maayo laakiin arrimo oo saraxatan marka loo fiiriyo qaab ahaan baarlamaanka maanta si xildhibaanada badi qaar maaragtay fikir ahaan ay iyagu ay qabeen ayaa waxay ahayd in xukuumaddu la keeni doono oo codsigii hodhe iyagoo markaa ay maaragtay eegayeen siina ma aysan dhicin marka in muddaba waa jirtay jalul iyo dhaliil iyo samaxumo laakiin laba daran midoor markii loo fiiriyo in tobankaa casho ra-iisul wasaaraha loo siiyo yani anigu waxaan lahaa waa midii ku habboonay hadiiba ay warto in fursad kale maaragtay la siiyo oo haddana xukuumadii hadduu si wax banaan uu kusosayo
laakiin sida hadda xildhibaanada kasoo horjeeda tobankan cisho ay ku doodayaan afartan iyo sideed cisho ayuu ra-iisul wasaaruhu haystay inuu xukuumad kusoo dhiso welina waa ay suurogeli la-dahay toban cishoo lagu daro cusub maxay soo kordhinaysaa oo baarlamaanka qancin kara
waxay ku xiran tahay ra-iisul wasaaraha hadba sida isaga uu maaragtay waktigiisa uga faa'iidaysto talada isaga uu qaadanayo hadba sida isaga ay u noqoto mid saacido iyo mid isaga maaragtay fashil u keenta waxaa hadda socda waktina afartan iyo sideed casho ka badan baa ka luntay ummadda soomaaliyeed iyo intii ra-iisul wasaare cabdiweli isaga kalsoonida baarlamaanka uu kala laabtay waxaan filayaa dhowr bilood bay maanta sii maraysaa oo iska daba wareeg ah ilaa iyo haddana wax natiijo ah oo baarlamaankii sharciyan xukuumaddii bedeli lahayd uu ku guulaystay ma jirto marka laga reebo ra-iisul wasaarihii oo la ansixiyey keliya marka marka aniga ma doonayo in hadda dhaliil iyo iyo iyo eedeymo iyo aan la dabagalo maaragtay meelaha hadda saxashayga uu farta ku wada gelay laakiin inay dhaliil jirto inay maaragtay farsamo xumo jirto inay maaragtay saluug fara badan uu jiro wax qarsoon maaha laakiin baarlamaanka hadda xaaladda markay ku murugto oo loo baahdo in xal la gaaro sidii markaasi looga gudbi lahaa waa inuu maaragtay falkeeda uu ku dhaqaaqaa sii baana hadda maanta keentay in toban casho oo la siiyo haddii ra-iisul wasaarihii isagoonan xukuumaddii walin yimin qaabkii maaragtay iyo muddadii markay ka dhamaatayna ajendihii isaga laftirkiisa loo baahnaane in maaragtay aan codsigiisii iyagoo qoraal ah aan meesha lagu soo darino baarlamankiina uu u codeeyey ajenda ka baxsanaa markaa codsiga kadibna codsigii haddana baarlamaankii lasoo hordhigay laba daranmi dooradaasi marka ayaa baarlamaankii wuxuu doorbiday in tobankaasi casho la siiyo muddo keliya halkan dhonka sana ay ahayd marka tobankaasi casho maxaa laga filayaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid inuu soo sameeyo haddee waxa isaga afartan iyo sideed casho uu ka dhaqaajin la-yahay xukuumadda ama hortaagan haddii barashar uu jirane barasharkaasi cidda ku haysa inay ka qaado oo isaga uu noqdo nin wixii uu keensado beri cayn xumaatay ninkeedaa iskalaha la yihi loo daayo ama meeshii kale hadduu baarlamaanka uu leeyahayna xildhibaanada sida uu ku cadeeyey khudbadiisii hore xildhibaanadii inuu sida uu leeyahay waan la tashtay iyo waan la tashanayaa inay isagan uu uga dhabeeyo aysan noqonin afka dhihid culeys male oo afkii marka isaga uu ballanqaadka uu ku bixiyey haddana wax ka duwan hadday xildhibaanadii u arkaan in meesha ay ka muuqdaan mar weliba inay isfartaagnaadaan isagiina caqabad ay ku noqoto wax allaala wixii isaga uu markaa talada meel kale ee marka uu kasoo qaatana in ishortaag uu ku yimaado ayuusan huri doonin weliba marka aniga si labada dhinacba loo helo dawlad wanaagsan ra-iisul wasaarahana in isaga uu qaato doorkiisa inta talada isaga la wadaagtana xadkooda iyo doorkooda ay qaataan laakiinna waxa hadda khaldan ee baarlamaankana u muuqato xildhibaanada beedina ay u arkayaan taladka meesha uu ka socdo iyo faragelinta faraha badan ee ka jirto xataa nidaamkii awood qaybsiga lagu samaynayo in waxaas oo dhan meesha laga saaro oo ay noqdaan waxa dadka soomaaliyeedna waa cuntama waxa iyagana maaragtay baarlamaankana ka maaragtay gadmi kara waxa markaa lasoo dhisayan ay u noqdaan mas-uuliyadeeda mid beri ula xisaabtami karo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadii marka ra-iisul wasaare haddaba waxaa laga sugayaa inuu soo dhiso xukuumad cusub oo aan ahayn tii dhowaan uu soo magacaabay
hadda tii horeba afar iyo tobanka markuu qaatay dhammaan wuu baadiyey dadkii afar iyo tobanka markii isaga muddada isaga ee la siiyey ee uu ku dhaqaaqay haddana labaatankan hadduu doono ha daadiyo ama ha soo celiyo kolleyba tobankiisii maalmood muddo ah ayaa baarlamaanka uu siiyey isagay jirtaa hadduu tobankan labaatankan maaragtay uu daysanayo iyo hadduu labaatankan ku bedelayo baarlamaanka iskaa inuu ku farageliyo shaqadiisii xad uma lahaa tala iyo wixii markaa loo baahdane waa halkeeda laakiin toban casho ayaa looga fadhiyaa inuu xukuumad ku keeno oo baarlamaanka kalsonideedii maaragtay ay weydiisato qaansho ama haweyda marka
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a xildhibaanada ogolaa in muddo toban cashaa loo kordhiyo xukuumadda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid falastiin axmed iimaan ayuu khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramay
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o e washington midooda yurub ayaa daboolka ka rogay haybsooc ay la kulmaan haweenka soomaaliyeed ee kasoo jeeda beelaha lagu sheego in laga tiro badan yahay kulan ka dhacay magaalada nairobi ayaa u qaybsanaha midooda yurub ee arrimaha soomaaliya michelle carvone uu ku sheegay in haweenka dadka laga tirada badan yahay ay la kulmaan haybsooc kale oo aysan kusoo dhexgelin bulshada haddaba waxaa arrimahaasi haybsooca haweenkaasi ay sahre cabdi axmed ka wareysatay fawsiye cabdiqaadir oo ka mid a aqoonyahanada soomaaliya ee kanada horta waxaa wanaagsan in wax walba laga fiiriyo dhinaca saxa ah way jirtaa soomaali ayaan darada haysataa waxay tahay kala sarreyn badan baa jirta haybsooc badan baa jira xaqdarro badan baa jirta marka la fiiriyo dumarka marka dadka la haybsooca dumarkoodu horta waa inaynu isla qiraa dumarka soomaaliyeed oo dhan in xaqoodii uu maaragtay uu hooseeyo marka haddii la fiiriyo waxay noqonaysaa wax isa saarsaaran jaranjaro oo kaleeta ah oo raggu u koreeyaan markaana dumarkiibaa ka hooseeya marka in dumarka lahayb soocaa ay ka hooseeyaan dadka kale oo dhan waa wax macquul ah anigu aqoon-yahan banaa diraasaan sameeyaa diraaso kuma samaynin laakiin waa waxaynu isla garan karoo macquul ah dumarkii soomaaliyeed oo dhan baa xaqoodii duudsan yahay dumarka lahayb sooca oo jaaliyadaha lahayb sooca ka tirsanna waa garan karaa markaa inay kasii hooseynayaan dadka uqaybsamaha arrimaha soomaaliya ee midooda yurub ayaa isagoo jooga magaalada nairobi hadalkan sheegay wuxuuna sheegay inuu ragaad sii gelinayo ee geedi socodkii nabadda soomaaliya een caqabadahan haysta haweenka la heybsooco oo aan fursado badan oo xagga shaqada iyo siyaasadaba aanan helina marka ma kula tahay taasi haddii ay jirto inay dhibaato ku tahay horumarka soomaaliya haa way ku tahay waxa aynu ka hadlaynaa walaalo waxa weeye waa xaqdarro waxaynu ka hadlaynaa waa duudsi waxaynu ka hadlaynaa waa dad loo diidayo muwaadinimadoodii iyo xuquuqday lahaayeen inay qeybtay ku lahaayeen ka qaataan inta ay intay rabta ha la ekaatee xaqdarro iyo sadbursi dadka qaar qaadanayaan qaarna la duudsiyaya ay jirtana geedi socodkii iyo horumarkii soomaaliya oo wadan xalaala noqon lahaa oo istaagi lahaa dhaawac weyn bay u gaarsiinaysaa marka inaynu waxa weeye garanno bini aadamnimada iyo islaamnimadaba wax ka soo horjeeda weeye in dadka xuquuqdooda la duudsiyaa meel ka dhac weyn bay ku noqonaysaa wadanka iyo soomaaliya in dib loo yegleelo oo maaragtay marka waxaa muhiim ah in mabda'a aynu ka hadlaynaa uu noqdo mabda'a cadaalad iyo sinaan ku dhisan si runrun ah oo loo looga hadlaa looga wada hadlaa loona address gareeyaa dhibaatooyinka dadka lagu hayo dhibaatooyinka dadka la haybsooca lagu hayo dhibaatooyinka dumarka oo dhan lagu hayo iyo tan dumarka la haybsooca lagu hayo waa xaqdarro fawsiye cabdiqaadir dad badan marka ay maqlayaan dumarka la haybsooco oo caqabado fara badan ay haystaan ee dhibaatooyinka haybsooca dhibaato kalena ay ugu darsantay maxaa ay ee noqon karaysaa taasi ma waxaa loola jeedaa xagga noloshii haddaad bal sawir yar naga siin karto walaalo waxaa imanaya qofka bini aadankaahi marka uu uu haybsooc ama dulman yahayba inuunan xaq u helin wixii uu soo bartay in lagu shaqaaleeyo inuunan xaq u helin businessyada iyo waxyaabaha diilasha dadku kala saxiixanayaan oo de aynu ognahay hadda soomaaliya muxuu ahaa process muxuu ahaa transparent ah oo cadaalad ah kama jiro marka waa yaa taqaanaa iyo yaa tahay baa maanta soomaaliya ay ku dhisan tahay taa marka loo fiiriyo dumarkuna way ka baxayaan meesha dumarka la haybsoocaana way kasii baxayaan meesha marka dadkii iyagoo kartidoodii iyo bini aadamnimadoodii iyo muxuu ahaa waxay soo barteenba haysta ayaa waxaa dhici karta inay waayaan saaxad ay kaga qayb qaataan arrimahaas waayahay ugu dambeyntii marka bal waxaad iiga warantaa maxaa la gudboon dhinacyada maamulada gobolada soomaaliya hadday noqoto dowladii iyo ururada bulshada rayidka ee qaarkood ka shaqeeya xuquuqda aadanaha iyo dumarka waxaa la gudboon waxaa weeye wax walba in cadaalada laga xigo diinteena islaamkaa ina faraysa xuquuqda bini aadanka ee muxuu ahaa sharciyada rayidka aha ina faraya horta bal tuulo ilaa gobol ilaa dowlad qaran dadka hogaanka u hayaa soomaaliya maanta waa in ay ka bilaabaan sheekada cadaalad waayo cadaalad darro waa waxa ishaa u yeelay soomaaliya maanta marka in cadaalad la soo celiyo ko cadaaladda la soo celinaayana laga bilaabo dhaqankeena soomaaliyeed intiisa xun in la reebo oo la siibo haybsooc maanta iyadoo la joogo laba kun iyo shan iyo toban oo adduunka meel walba intaan degnay xuquuq taam ah oo muwaadinnimo aan ku haysano inaan annagii weli isa sii kala soocayno oo maaragtay dadkii loo samaynayo darajaad bini aadan sameeyey oo aan ilaahay xaggiisa ka imaanin marka anugu waxaan dhihi lahaa kii tuulo maamulahaya iyo kii gobol maamulahaya iyo kii dowlad qaran mas-uuliyad u hayaba waa in cadaaladda lagu dhaqaa wadanka waa in sharci iyo cadaalad iyo kala dambeyn loo siman yahay aynu gaaraa taasi waxay ahayd fawsiye cabdiqaadir oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool dalka kanada oo ka warramaysay dumarka la heybsooco iyo dhibaatooyinka ay qabaan sahre cabdi axmed ayay qadka telefoonka ugu warranta halkaad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ismaaciil xuseen farjar oo dhinacayga fadhiya iyo sahre ciidla nuur
Thank you. aad wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waa aniga iyo ismaaciil farjar oo idinla galab wanaagsan waraaqa tiro badan oo idin soo gaadhayna halkan aanu ku haynaa hase ahaatee ismaaciilo dhegaystayaasha waxaan leeyahay waxalla waxaad salaan caasho iyo ibraahim u wadeen annagaa sii qaadaynaa oo ilaa xaafadihii geynayna intay toddobaadka dambe imanayaan anugu daanduuri baan u qaaday wax alla wax ku socda anigana waxalla wixii caasho ku socda anaa kiishka buuxinaya kolba qaar badan baan isha marinayo Mhm.
dee daandure iyo caasha marka adigu kaba soo qaad baynu odhanaa maanta
waa hagaag warqadda ugu horreysa haddaan inoo soo qabtay ismaaciilow ee na soo gaadhay waa warqad dhalasho ah waxaa la yidhi waxaanu halkan hawada u soo marinaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o e soomaali qaybta soomaaliga bay weliba yidhaahdeen waanu idinka guddoonnay mid lamid a hawadaanu idin soo marinaynaa dad tiro badan ayaa warqadda ku qoran waxaa ugu horreeya bashiir cali maxamed gacalisadiisa baa la yidhi ismahaan maxamed odowaa iyo hooyo dhaqan maxamed dhicisow iyo hooyo ceeble cumar iyo cabdilaahi xasan nuur guure xasan nuur iyo xaruuro xasan nuur iyo cibaado xasan nuur iyo seygeeda mahad xasan nuur iyo anfac xasan nuur axmed maxamuud iyo xabiibo cali faarax iyo naseexo cali faarax iyo seygeeda faadumo cali faarax iyo seygeeda iyo sahra cabdilaahi yuusuf iyo seygeeda iyo samiira cabdilaahi yuusuf axmed daahir maxamed iyo xaaskiisa iyo axmed maxamuud macalin iyo xaaskiisa iyo abuukar maxamuud iyo xaaskiisa shafeec maxamuud iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo kala jooga baa layidhi gobolka hiiraan gaar ahaana magaalada beledweyne muqdisho iyo weliba kenya oo ay magaalada nairobi qaarkood joogaan sidoo kale sweden iyo meelo kale ayay ku kala maqan yihiin hambalyana waxay gaadhsiinayaan cabdinaasir xasan nuur bare iyo weliba gacalisadiisa oo lagu magacaabo ismahaan maryan guudle ciyow oo gabadhi ugu dhalatay gobolka hiiraan magaalada beledweyne xaafadda buundaweyn laanta camalow waxaana loo bixiyey ifraax ifraax yaray soo kor oo soo barbaar noqo tii dalkeediyo dadkeeduba anfacda sahradan waraaqda xididka soo qabto waa waraaq aada loo soo qurxiyey geed baasaa loogu wareejiyey welibana een, eh, far qurux badan baa lagu qoray waqti badan baa la geliya ka muuqata waraaqda far miyaa mise combuter ismaaciilo combyutarkaa lagu qoray laakiin dee si waa la kala naqshadaynta ka anoo muuqata xaban lexajeclaa bay qabato waxaan idhi qofka intuu warqad soo qoray xafiiska v o eda soo gaadhsiiyey Ay, waa qof aada u wanaagsan maad maalin walba u dirtaan in waraaqaha dadka usoo wada qoro hambalyooyinka waagaasi bahasha xiisa lahayd dee lagu qori jiray wadnaha lagu soo wareeg jiray qalanka cas qalinka budo eh, af- dee qalmaanta la kala bedbedeli jiray waa ka soo qaado maanta sheekada halkaasaan ka bilownay haddaan waraaqdan een, bilaabo waa tahniyad aroos marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha baa layidhi gaar ahaan caashe cuud iyo ibraahim xasan daanduri waan kaa qaadnay baalana annaga guddoonnay inoo kala gur salaanta haye aniga ta igu soo hagaajitay casho loo waday waan gartay haye waxaan halkan tahniyad aroos ka diraya dadka kale ah cabdi maxamed xuseen maxamed xaaji nuur cali wardheere xaaji xuseen yuusuf ibraahim macalin isaaq aadan xuseen sheekh cali macalin cabdi ibraahim aadan maxamuud macalin dhammaan dadkaas oo kala jooga magaalooyinka muqdisho garowe baydhabo boosaaso iyo berdaare waxay tahniyad u dirayaan aabe maxamed xaaji ibraahim iyo hooyo maryan macalin ibraahim isaaq oo arooskoodu ka dhacay ayaa la yidhi magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd bishan koowaad siddeed iyo labaatankeedii labada kun iyo shan iyo tobanka waxaan leenahay alle ha ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado kala hela wiil iyo caano gabadh iyo caano laakiin aabe iyo hooyaa lagu soo qoray labada een, qoyskan cusub saasaa waraaqda ku qoran waxaa laga yaabaa inay ilma u dhashay mise waa iyaga aroosa tahniyad aroos baa waraaqda ku qoran dee aabaha iyo hooyada yaa iyagana ka xigay in la hambalyeeyo hooyo iyo aabba isku nuuraanu leenahay oo isku barwaaqaysta warqad ismaaciil oo gacanteeda ku jirta aan inoo soo qabto intaynaan u gudbin dhinaca heesaha waa aabo cali xaaji iimaan iyo hooyo xabiiba muuse cawaale iyo shiine cali xaaji iyo xaaskiisa waa hani afrax iyo liibaan cali xaaji iyo xaaskiisa muna mahdi xaaji jihaan cali xaaji iyo odaygeeda cabdirasaaq daahir maxamed iyo muuse cali xaaji iyo xaaskiisa faarax maxamed mire waa faraxaan idhahday raalli haw farax maxamed mire iyo fahmo cali xaaji iyo fareexo cali xaaji iyo waa fatuux cali xaaji iyo mustaf cawaale iyo ubax cawaale iyo falastiin axmed iimaan iyo dabcan xaajigeeda axmed cabdisalaan xaaji aadan dhammaan qoyska reer cawaale iyo reer cali xaaji iimaan waxay hambaliyihii bogaadin u dirayaan dr cumar cawaale iyo firdowse cali xaaji oo dhowaanta wiil ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka wiilkaas yar waxaa loo bixiyey dalmar cumar cawaale dalmarow habar yar soo kor oo soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca ayaanu leenahay warqadaasi xoogaa way igu yar dheeraatay laakiin markaan isdhaahda gooba qofaan garanaya igaga soo baxo waxaan isiri bal hadda qoyskaasi waxba kala reebayan hadhow daalac lagu raacin xagga dambe baska raacin gaadha adiguna aad iyo aad. dushana waxaan ka arkay fala- from falastiin axmed iimaan haye marka waxaan islaa ma war bay idiin keento mise war xuba noqdayba hambalyo reerkaasi waxaan leenahay wiilka yar ilaahay wiil yaro baariyo oo dalkiisa dadkiisaba anfacsan horeba u sheegnay ha noqdo ismaaciil ow bal inoo soo qaba dhinacii heesaha dee waxaan filayaa heesaha maanta si wanaagsan baad uga soo fikirtay waad soo xushay qashinkii oo dhan waad ka reebtay iyo huubihii aniga Tis- dhegeystayaasha waan ku sugaynaa sahray heesta koowaad baan soo qabanaya Waa maanta waa hagaag.
la kala lahaa bal ninkas dookiisuma maanta la eegaya ma sidaasaa haa waa ogolah marka anigu cabdiqaadir jubba iyo heestii baarliin ayaan dhegeystayaasha soo qabanaya
waa hagaag jubba iyo berliin intaa aynu ku soo dhaafno dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqon doonaa ismaaciil inoo soo qabo warqadda gacanta ku hayso waraaq kale oo meher ayaan halkan ku hayaa waxaana ay naga soo gaadhay dad kale ah doctor cali cabdulaahi warsame wasiirkii hore ee caafimaadka puntland ayaa la yidhi weeye jaamac daahir cusmaan maxamuud faarax aadan maxamed abshir cismaan faarax kulmiye cilmi abaadir kulmiye cilmi cawil kulmiye cilmi saciid kulmiye cilmi injineer digaale maxamuud maxamed cabdiqaadir faadumo gaas maxamuud barni kulmiye cilmi xamdi kulmiye cilmi canab kulmiye cilmi cudbi guuleed cilmi saygeeda iyo caruurteeda nadiifo xuseen cali xaaji dhammaan dadkaasi waxay tahniyad meher oo kal iyo laaba hawada u marinayaan baa layidhi mudane maxamed cabdinuur maxamed galaydh iyo marwadiisa fartuun daahir cusmaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada garowe ee caasimadda puntland hambalyo ayaa la leeyahay hambalyo baanu leenahay warqadanina waa tixniyo dhalasho maanta xagga dhalashooyinka ayaa dhinacayga soo wada maray aad baan ugu faraxsanahay caruur yaryar oo qurqurux badan oo dunida kusoo biiray waxaan leenahay dunidana kusoo dhowaada waalidkiinana kuwii baari u noqda allaha idinka dhigo cabdiraxmaan isxaaq cali iyo xaaskiisa ayaa warqadan ugu horeeya sikriye cabdilaahi santuur cabdilaahi santuur maxamed iyo maxamed santuur maxamed iyo maxamed nuur santuur maxamed iyo maxamed cali isxaaq iyo saalax cali isxaaq iyo aadan ibraahim maxamed xabiibo santuur maxamed iyo dahabo cali isxaaq macalin iyo nosteexo cabdilaahi santuur maxamed sakiyo jaamac cabdinaasir ayaa ugu dambaysa weligay magaca cabdinaasir oo awowa maba maqalba haye haye magacyada qayb baa istiradaa waa magacyada qaar baan da'yaraanuunu da'yaa moogtahay Haye.
markaa sakiyo jaamac cabdinaasir markaan arkay cabdiro cabdinaasirkaasi Een, sahre dad goormaa warfaa- loo bixiyey?
warfa oo kale markaad maqashid ka Aha.
warran isaga warfaa markaan maqla awow baan ku tirinayaa ugu haye horeyn haye haye oo magacyada dee da-da ku xidhnaa qaarkood markaa waxaan is idhi awowo jaamac cabdinaasir markii aan maqlay Hmm.
waxaan idhi naasir miyuu soo iibsaday magaca haye haye dee waddamadan aynu joogno waa garanaysaa ismaaciil oo waxaa la sameeyaa markuu qofku een, ma- waddan ka yimaado qaar baa magacyadooda bedelo magacyo kale ku jooga waan gartay dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin gaadhsiinayaan aabbo cabdulaahi santuur maxamed iyo hooyo sawda ibraahim maxamed wiil baa ugu dhashay gobolka baay bay yidhahdeen gaar ahaana tuulada bardaale haddii reer bardaale ay tuulada ka xanaaqaan warqadda ayay ku qoran tahay anigu ma dhihin ismaaciilo haye taariikhdu markay ahayd janawari tobankeedii labada kun iyo shan iyo tobanka wiilkaa waxaa loo bixiyey sakariye cabdilaahi santuur sakariyow soo kor oo soo barbaar baanu ku leenay noqonkii dalkiisa dadkiisaba anfaca een hambalyo meher wacan anna maanta meheradaygu badan baan is haye haye gudoomiyaha gobolka gabiley mustafe cabdi ciise iyo dhammaan reer cabdi ciise dhammaan reer maxamed jaamac dhammaan shaqaalaha iyo maamulka madbacadda qaranka ee magaalada hargeysa maareeyaha madbacadda qaranka cabdulaahi maxamed jaamac carey maareeye ku-xigeenka jaamac maxamed cumar xasan nuur cabdishakuur cabdi xasan mahdi maxamed cumar maxamed cabdi aadan axmed cali faarax axmed haaruun hure axmed cabdulaahi cabdi injineer ibraahim siciid cumar maxamed cabdi cadaawe fu'aad cabdi gaas cabdikariin yuusuf xasan cabdikariin ismaaciil xariir muuse xaaji maxamuud cabdimajiid cabdulaahi maxamed dhammaanba dadkaasi waxay hambalyo meher u dirayaan daahir cabdi ciise iyo naciima maxamed jaamac oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ducadana sahreedaan ku deenaya waa hagaag waa ducaysan yihiin waxaan leenahay ilaahay ha isku kiin barakeeyo qoys lagu dego oo iyaguna isku xasila noqda oo ubad khayr qabana ilaahay kala siiyo hadda dhow heesaha ismaaciil oo adoo soo wada xulay bay haddana aynu qaydiinka ku qaybsano waxaa tiri anuu haddaan mid soo qabto aadna mid soo qabo haye bal hadda markan waxaan anigii dhegaystayaashiiyo adiguba wada maqlaynaa heesta la yidhaahdo beer lula waxaa qaadaya hodan cabdiraxmaan iyo fanaanka cabdi hulan
sahrey hees aad u wanaagsan baad soo qabato dabcan aad baa loola dhacay markhaatigaaga janna laha furo haye haye
ana waxaa la-
may waxaan is waxaan idhi- lahaa inaan ku mar hadduu maaragtay heesihii ku yidhi dhinacaaga qabso tii horaad taydii horaad iga aamustay markaa bal kuwayga dambe dhegaystayaashuna way nala eegayaan maanta ma sidaasa bal waraaqda xigtay inoogu soo horreysay warqadda tiro badan ay ku qoran yihiin dee barnaamijkan hambalyada iyo heesahana ismaaciilo waan ka raago imika muddo ma sheegin Mm.
ee warqadda waxay naga soo gaadhay siciid kala fure baa la yidhi haja haja haye maxamed kala fure dejiye sheekh dejiye la qaatay kala fure seen odhanaynaa dad baa waynu aroosaynaa waxaa laga deegaanada qaarkood in magacyada aanay een, aad maga- macno kale u yaqaaniin Haye.
laakiin deegaanada qaar waxaa laga yaabaa inay iyagu dee saa u yaqaaniin dee maxba isfurun baynu marka maqalka inagu nool.
waraaq waraaqihun baynu akriyeynaa
markan kala furo maqle waxaan wareeraabanu aroosaynaa isku geynaynaa waa siday haye lacag haye, u kala furay haye haye reerkaasi raalli ha ahaadaan waa magacoodii quruxda badnaa siciid kala fure iyo maxamed kala fure iyo dejiye sheekh iyo nafaxaad sheekh iyo injineer borow war ninka injineer borow waa macaamiisha barnaamijka hambalyada iyo heesaha in badan buu waraaqa uu soo diray aan ku arki jiray barnaamijka balaag dhagaxley iyo faarax lamaane iyo cali afrika iyo manastaro baa layidhi magacaa garan maayo soomaaliya cid kale waxa uu yahay doctor maamucadde iyo hodan honest iyo huno cusmaan muune cusmaan iyo waxaa la yidhi abshiire cusmaan iyo naciime degan iyo tamiime cabdulaahi iyo isaaq kuulow baa layidhi iyo ugaaska ciyaalka xaafada ciyaalka haddii ugaasu baadaan gartana waa in la galaa ifka ina cabdulle baa layidhi xasan indhabuur sacdiye cabdiqaadir maryan cabdi iyo xamdi xaaji dhammaantood hambalyo bogaadin iyo ducaan lasoo koobi karin waxaan u diraynaa bay yidhahdeen xasan aadan abuukar iyo muune cabaas cabdilaahi wiil baa ugu dhashay xerada qaxoontiga ifo waa shan iyo labaatankii janawari wiilkaas yar waxaa loo bixiyay maxamed xasan maxamed yarow habreer soo barbaar baanu ku leenahay amaba eedo mar misleeda waraaqdani naanayso kala duwan iyo ereybixino kala duwan bay marba xambaarsan haddaan suldaanka xaafadda maqlay waa ciyaalkii xaafadda waaye wa- waraaqda xigta aan soo qabto waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum voice of america intaasaa lagu soo bilaabay waa idin salaamo waan kaa qaadnay wacalaykum assalaam waraxmatullah ayaan leeyahay dhammaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan salaamay waanuna kaa qaadnay waa tahniyad dhalasho ayaa waraaqdan lagu bilaabay aabe xasan deeriye hooyo sacdiye maxamed ibraahim hooyo faadumo maxamed ibraahim iyo caruurteeda hooyo abshiro maxamed ibraahim iyo caruurteeda abti cismaan maxamed ibraahim iyo caruurtiisa sidiiq xasan deeriye iyo caruurtiisa cabdiqaasim xasan deeriye maxamed xasan deeriye oo loo yaqaano cabbe deeqo xasan deeriye iyo caruurteeda raxmo xasan deeriye caruurteeda zamzam xasan deeriye caruurteeda dhammaan dadkaasi waxay tahniyad u dirayaan saadiq xasan deeriye iyo shukri cabdiqaadir maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishan koowaad ee labada kun iyo shan iyo tobanka wiilkaas waxaa loo bixiyey haaruun saadaq xasan diiriye saadaq baa lasoo qoray marka ma saadiq baa loola jeedaa mise magaciisa sax ku yahay laakiin sidii lasoo qorin baynu akhriyayna marka wiilkaas soo barbaar baanu leenahay kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca ilaha kaa dhigo sahra amiin allah ha aqbalo intaynaan dhinaca heesaha mar kala gelin warqadan waxay naga soo gaadhay bulsho cabdirashiid maxamuud jaamac iyo waxaa la yidhi jaamac diriyo cusmaan iyo firdowso daahir cusmaan iyo xaawo daahir cusmaan iyo farxiid daahir cusmaan iyo bashiir daahir cusmaan cabdilaahi daahir cusmaan iyo cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo cabdiweli daahir cusmaan sucdi daahir cusmaan iyo habo xamdi kulmiye cilmi iyo habriiro xamdi xabiib faarax iyo maxamed deeq daahir cusmaan dhammaan dadkaasi hambaliya bogaadini duco waxay u dirayaan maxamed cabdinuur maxamed galaydh ayuu ku magac dheeryahay marwadiisana waxaa la yidhaha fartuun daahir cusmaan meherkoodu wuxuu ka dhacay magaalada garoowe waxaan leenahay maxamed iyo fartuun oo isku waara ubad khayr qabaan lahayd kala siiyo bal sahray waraaqdaa hees inoogu xiji baladaan kuu deynayaa waa hagaag ismaaciilow warqadaasi haddii aan hees ku xigsiiyo waxaan soo qaban lahaa heesaha ugu dambeeyay ee cusub ee aan weli duugoobin waan gartay weliba saad hadalka uu waraaqda aadka ugu akhridaan gartay inaad heesta u hamin qabto mhm haye waxaa heesta qaaday maxamed xasan xuseen lafoole Haye.
heesta waxaa la idhahdaa amran dhowaan ayayna soo baxday wiigag bay jirtaa sida igu maqaala ah bal hadda aynu wada dhegaysan
sida sagal galbeedo irmaaneeya saymaha saxansaxa u doole subxaana alla eebi sidan ku abuure kaasoo cay dumarka kusa guriya qurucdee subxaan alla eebi sidan ku abuure kaasoo cay dumarka kusa guriya qurucdee saqiirnimada ehelkii ummaddaadi ku helay saqiirnimada ehelkii suuradaada yaabkali sasaankeedu deeqee amran kugu samiyeyba sumadaadi ku helay sumadaadi ku helay sumadaadi ku helay sumadaadi ku helay wantaraasadkaagi doquu kugu samyaayo calafkuuna kugu simay ayaad sidiig la noqotood la saanqaaday noloshee ragnaa uuri samirliyo sama wada aroosa sidaa ibraahin oo kale sugaa aayatiinkee sinjiloo xishaa tahay saldhig baadu tahay dhaqan suryaadana gobbaad tahay saaxiib iyo qaraabiyo soqotadu ku hirato muslim saacidaad tahay siigada colaadeed sooliyo abaar kulul kuma doorsha sabanko siigada colaadeed sooliyo heesaha la folo inta badan amran ayaan saasaan inta badan filaa in magacyo haween u badan yihiin xaawalayda magacaan u haysanay sahre mooyaane waa ku yar weliba la foole aad baan isku naqaanaa arrintaa waan ku Aye, qabsanaya aye.
waa wada xusuusin kuwa soo socdayn sahra ka dhiganaa marka haddaan soo qabto waraaqda aan markan inoo bilaabo waraaqaha en waa hambalyo dhalasho waraaqdii horena dhalashay ahayd waa ko adna tii hore akhriisay dhalashay ahayd haye haye haye caruur badan baa inoo soo caruurta korodhay aad ay usoo kordheen waa aabe cali xaaji iimaan hooyo xabiibo muuse cawaale waraaqdan mar labaad bay soo dhuumatay shiino cali xaaji iyo xaaskiisa hani ifraax liibaan cali xaaji iyo xaaskiisa muno mahdi xaaji jihaan cali xaaji iyo odaygeeda cabdirasaaq daahir maxamed muuse cali xaaji iyo xaaskiisa farax maxamed mire fahmo cali xaaji fareexo xaaji fatuux cali xaaji mustafe cawaale ubax cawaale mm, falastiin axmed iimaan waa wariyihii v o e da Een, iyo weliba odaygeedii axmed cabdisalaan ayaa ka dambeeya dhammaan qoysaska reer cawaale iyo reer cali xaaji iimaan waxay hambalyo u dirayaan doctor cumar cawaale iyo fardowse cali xaaji oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada colombus ee gobolka ohio wiilkaas waxaa loo bixiyey dalmar cumar cawaale soo barbaar ayay leeyihiin dadkaasi iyo annaguba amiin baanu leenahay intaynaan markaa dhinacii heesaha mar kale ku noqon haddaan warqadan gaaban inoo soo qabto cabdijaliil daahir afqarshe iyo cabdinaasir axmed yaasiin iyo khaalid cali axmed iyo maxamed haaruun cabdilaahi iyo maxamed cabdilaahi cali iyo mustafe axmed faarax iyo mukhtaar maxamed jaamac xasan cabdilaahi cabdi iyo mawliid maxamed cabdilaahi iyo cabdiraxmaan gurey diiriye iyo cabdisaciid bashiir libaax iyo cabdiraxmaan saciid xuseen iyo axmed salebaan maxamed iyo cabdiraxmaan cusmaan gaas cabdinaasir jaamac xasan dhammaan asxaabtan hambalyo bogaadin waxau dirayeen faysal maxamed cilmi iyo xamda maxamed saalax aw cabdi gabadh baa ugu dhalatay sideed iyo labaatankii january labada kun iyo shan iyo tobanka ka hosbital ee magaalada hargeysa gabadheer magaceedii lama soo sheegin laakiin sidan qiyaasaya kolley magacyo tiro badan inta loo bixiya kala saarsaaridoodii wakhti badan ay ku bixinayaan haye hase ahaatee eh waxaan leenahay noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo weliba waalidkeeda baanfacda ee baariya sahray een, markii hore hees cusubba dadka u saartay oo welibana aad loogu raaxaystay oo welibana aad tidhi hadal ka dabageysaa tidhi la foole magacyada haweenka uu tiriye magacaygii xagu xagu ka baalmaray haye haye haye marka mid magacaaga ku jiraa soo wada ismaaciil waa muhiima kan soo wado bootaynayeen.
waxaan doonayaa inaan hees beryahan dadka beriga ruuxan maqli jiray een, heesta forja digfeer oo kale markeen maqlo dad badan markeen maqlo heestaha forja ah yacni hees laysku daadinayo hees laysku daadinayo ha araggaaga iga qari ariggaaga iga qari waan garta hees daadiskaas ah Mhm.
ayaan soo wadaa welibana wiil eh, iyo inan qurbaha iyo dal kala jooga oo Xaasidsiin. Haye, oo laysku daadinayo waan garta marka waa nimcaan hilaac iyo asmaloof heestana
sawti aan ku yaaliyo galina kusoga jiray anigoon kiyaankiyo kabdha kula simayeen amba ku cashareenkii waan qabay kubtayado war madoobe madoobe madooba kula simi miyaan hilac sheeka kaba guray
sudika gaabsada nafti gaaladaydahay cashaqu galbinaye gorba ku hawaynayd gorba ku hawaynayd
kalgacaylkii maan gabin mana goyni wacadkii waxaa dhiga kafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
sawdigii ka gaabsada nafti gaaladaydahay cashaqu galbinaye gorba ku hawaynayd gorba ku hawaynayd
kalgacaylkii maan gabin mana goyni wacadkii waxaa dhiga kafka inuu dhoofka yahay garo inuu dhoofka yahay garo
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu adiga kaagiyo
gartahaygu muusine balgarwaaqsaynayoho kii kale haddaan tegay muu korin jacaylkuye mun korin jacaylkuye
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu adiga kaagiyo
gartahaygu muusine balgarwaaqsaynayoho kii kale haddaan tegay muu korin jacaylkuye mun korin jacaylkuye
waa nafgarasho weyda go'aan go'aanka qaadatee hayga fiilan hayga fiilan fiilangaadii hore
galgalaladi jiray kuma kala go'ayne go'aanka kasoo noqo kasoo noqo go'aanka kasoo noqo
kalgarasho weyda go'aanka qaadate.
heesta ka waras haraysa sida laysgu daadinayo wiilka iyo gabadhaas horta aniga dictionarygayga ismaaciilow kumooda jirtaba waxaa la ydhaha isku daadinta haye haye iyo isnacaybka iyo anu qof waxaan ahay jacaylkaan jecelahay haye haye haye demay nolosha Inay saad dadka- jacaylka u dareentid waana dhinaca kalena yara dareenta miyana maya maya Ee.
xaggaa kale haye maba arki doontidanoo hees soo qabanaya araggaaga iga qaryo dusha ha iga xaginiyo kuwaas xataa midhahooda wax badan kama aqaan laakiin heesaha kaliya laabta ah Hey.
hadduu beerku qaybsamo barbaradii ku siin lahaa iyo haye kuwaas wallaahi adigu ogtaa qaar badan baa kuu soo qaban lahaa xagga xifdigaasaanan isugu wanaagsanayna
iskiisadahaad aada u liqi jirta
marka la waaweynaadona laakiin berigii hore iskiisadaaba dadka xilloosin jiray haatan maxaa xilloosiyada dee imikana balayey baa lagu daba jiiday haye haye ka soco ismaaciilo warqadihii gacanteeda aad bay uga soo yar yihiin bal anaa dhinacaaga inoogu bilaabayaa waa mustafe waraaqda waxaa lagu bilaabay mustafe faarax xuseen iyo xaaskiisa hoodo axmed haaruun iyo inantooda salma mustafe faarax inantiina Waxay- warkii bay diraysaa waxay inantiina diraysaa waa salaantii salaantii bay diraysaa Hayna kala Waxay- reebin.
waha absolutely haye waxay tahniyad kal iyo laab ah u dirayaan waa ereyadaas saddexdooda oo keliya haa saddexdoodoo keliya wey waraaqdan waaba reer fiican haye kal iyo laab ah u dirayaan mukhtaar xuseen maxamed iyo ward- eh, marwadiisa xamda dubad cabdulaahi oo gabadhay ugu dhalatay magaalada hargeysa bishii koowaad toddobiyo tobankeed ee labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana intaa loo bixiyey marwa mukhtaar waxaan leenahay bay leeyihin soo barbaar allaha ka dhigo tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamin ayaa nagu raacinana amiin allah ha aqbalo warqadda gacanteeda ugu dambaysaana ismaaciilo waxay naga soo gaadhay dad ba- badan oo laakiin si isku qasan warqadda usoo qoray intii aynu ka gaadhna ayaan maaragtay sheegi doonaaye waan idin salaanay bay yidhahdeen v o a waan idinka qaadnay waxaa ugu horeysa nadiifo xuseen xaashi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo cabdifataax ciise iyo farduus daahir cusmaan hooyo barni kulmiye iyo caruurteeda iyo siciid kulmiye iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cudbi guuleed cilmiye saygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi hambalyo meher waxa u dirayaan mudane maxamed cabdinuur maxamed iyo marwadiisa fartuun daahir cusmaan meherkoodu wuxuu ka dhacay garoowe warqadaasi dhowr jeer ayay soo noqnoqotay waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaba hela xalwo badan cuna reerkii lagu nastee lagu nagaado maanta malaha dalku wada dhalasho waraaqahaynu akhrinoo dhan marka Dee waxaa laga barnaamijkii yaabaa Hey.
sanadkii hore o dhan baa caashiyo waxay akhriyeen meher iyo aroos marka dabcan waxaa la sugaaba Hey.
waa dhalashiiyo ubadkii maaragta Hey.
marka waxaan leenahay dhammaantood caruurta dhalatay inta hambalyadooduna soo gaadhay iyo intaanayna soo gaadhinba soo barbaara caruur baariya dadkooda iyo dalkooda iyo waalidkoodaba anfacdana allaha idinka dhigo sahray gabagabadii barnaamijkeena joognaa maxaad is leedahay dhegaystayaasha dee dhinacayga hees haye fanaanada dee qaax welibana saad u leedahay hees baan ka gartay inaad wax soo wadid hees hees weliba marka hees lagu leeya waa inaan la heesaa haye Hadda macno lama qaaro- hadlayo qa- qa- qaaro waxa wey waa hees qaaro waa hees hadda naxariista laad u tidhi marka hees maxay ka hadlay waa la heesaya lah lama hadlayo haye haye sometimes hadal music loo tumay baa la maqlaa sooma absolutely marka heestaas deeq axmed gaydh ayaynu kusoo gabagabeyneynaa dhegaystayaasha toddobaadka dambe inta barnaamijka hambalyada iyo heesaha cid kastaaba ha idiin soo tabisay aad maqli doontaan dhinacayaga waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo galab wanaagsan iyo weliba meel kastoo aad joogtaan oo nabad iyo naruuro ah ku haysataan
sidadii odayban adiga mooye ragba ilaaway sidadii odayban ubax lamoodyow ku ammaanaa sidadii odayban axadigeenni u oteeya sidadii ogaydban adiga mooye ragba ilaaway sidadii ogaydban ubax lamoodyow ku ammaanaa sidadii ogaydban axadigeenni u oteeya miyaad ogayd miyaad ogayd
miyaad ogeyd miyaad ilowday inaad jacayl ugu abuurto codka macaan ee fanaanada deeqa axmed wakhtigaa noo saamix waa inaan idin dhammaystirno barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ayay gabagabo u ahayd ismaaciil xuseen farjar iyo sahre cidlo nuur ayaa nala socodsiinayay ilaa iyo caawa dhammaan v o a waxaa idin leedahay nabadgelyo
inaad jacayl igu abuurtay urkaygana ku beeran tahay baba ilaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.